bismi illaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan anigoo fadliga maalintan barakaysan ee ka faa'iidsanaya rabaa inaan taaniyadda ciidda u diro shacabka reer puntland iyo soomaaliyeedba aan idhaahdo ciid wanaagsan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ciidda ciiddeeda kale inuu ku gaarsiiyo nabadgelyo iyo wadajir iyo midnimo waxay la tahay wixii la odhan lahaa culimmada ayaa tiri runtii waxaan anigu niyaddeyda ku jirayna iyagaa si fiican oo qur-aan iyo xaadiis intaba ku cabiray wax ka wanaagsan oo iyo qaab ka wanaagsan oo la isugu sheegi lahaana ma ay jirto mar haddii qur-aanka kariimka ahaa iyo xaadiistii ay nagu noogu sheegeen waxa ay ka hadleenna waxa maanta anagu aan u joogno weeye gaalkacyo oo ah in laga shaqeeyo nabadgelyada iyo in laga shaqeeyo midnimada midnimo ayaa keenaysa in aanu u soo jeesanno meel oga soo wada jeesanno cadowgan ina ku soo duulay dhibtana ku haya dalka guud ahaan soomaaliya gaar ahaan ayaamihii u dambeeyey magaalada gaalkacyo waa cadow aad aragteen oo shalay mise daraad bay ahayd ku soo duulay masjidu nabowi masjidkii nebigeenna qabrigii nebigeenna nimanka inta ku soo duulay wax ku qarxinaya haddii islaamnimo meesha ka joogaan waad garanaysaan beelanta cidda marka la tacadufoonaysa ama wax saxa u qabta inay samaynayaan intaasaa ugu filan runtii intaasaa ugu filan matalaad iyo aragti inay ka qaataan sida waadadu sheegayeen runtii haddii innaga dhexdeenna aysan wax ka jirin haddii dhexdeenna ay midnaba jirto haddii aanu meel nahay meel u wada jeedno kana soo horjeesanno waxay ilan tahay waa isaga filanna cadowgu markii aanu aana midnimo lahayna waa geesiyo waa ka faa'iidaystaa markii aanu meel u soo jeesanno oo mid nahayna waa fulay weeye runtaa idin sheegahaya marka waa run qofka qarinaya qofka guriga ka ijaaraya midka u ishaaraya midka u sheegaya kulli annaga dhexdeenna wey waxaan u baahannahay marka in aada u midowdaan mar haddii amni la waayana dee horumar iyo nolol kaloo ka jiraysaa ma jirto marka tallaabada koowaad iyo labaad iyo saddexaad oon isfaraynaahi waxaa weeye inaan amnigeena adkaysanno wada shaqayno haddaan nimid waxaa jirta waxyaaba yaryar aanu samayno isbedela dhanka maamulka iyo amniga ma aha inaan leenahay kuwii hore waxa may qabana way xumaayeen laakiin waxaan rabnaa uun meeshii wixii noo fiicanna inaanu ku sii darro oo sii hagaajino wixii naga khaldanna aan isku dayn inaan saxno waxaan rajaynayaa marka in maamulka cusub iyo dadka cusub oo la magacaabayna aada la shaqaysaan insha allah waxaan rajaynayaa maamul wanaagsanna degmadu inay soo dhisato kabacdina maamulkii iyo gobolkii iyo degmadu inay si fiican u wada shaqeeyaan shacab iyo dowladna wadajir iyo midnama aan ku shaqayno intaasun baana anfacaysa tafaraaruq iyo hadal iyo tashwiish iyo war xun oo la sheegaa xumatrayo waxaa weye waxaa loo baahan yahay cid gaar nabadgelyo u helaysaa ma jirto cid gaar nabadgelyo xumana ay u saameynaysaa ma jirto haddii gobolku nabad yahay haddii degmadu nabad tahay nabad baan wada ahaanaynaa haddaysan nabad ahayna waana wada saameynaysaa marka taa in loo arkaa la rabaa cid wax u bursanaysa cid geed wax u qaadanaysaana ma jirto cid laga tegayaana ma jirto aad baan idin rajaynayaa inaad midowdaan wada jirtaan ilaahay ka baqdaan wanaaggana lagu aado oo mar walba dhanka wanaag wax laga fiirshee xumaanta la iska ilaaliyo aad waad mahadsantihiin ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu